بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
ibnu mundir raximahullah wuxuu yidhi fi lakli washurbi waxaan shalay waxyaabahan qaadana ka mid ahaa oo salaada buriya alaklu washurb kow iyo tobankay ka mid ahaayeen wuxuu yidhaahday ajmaca ahlu اlcilmi calaa ana almusallii mamnuucu min alakli washurbi ahlulcilmigu waxay isku waafaqeen calaa ana almusallii mamnuucu min alakli washurb qofka tukanaya waxaa ka mamnuuca min alakli washurbi inuu wax cuno wax cabo waa ka waa ka muxaram oo looma ogola waama mamnuuc wa ajmaca kulu man naxfadu canhu min ahli اlcilmi calaa ana calaa man akala aw shariba على أن على من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا الإعادة وعلى وحان كحفظني وحي كو إجماعين كل من نحفظ عنه عضو البون كحفظنه من أهل العلم كمذا وحي اسكوا فقين بير على أن على من أكل وحادشي سأقفك عنا أو شرب أما عبا fii salaati alfardi salaada waajibka dhexdeed caamidan xaaluu yahay mid u qasdaya waxaa dushiisa ah alicaadata soo celin waa inuu salaada soo celiyo macnaheedu waa maxay salaaddu waa burtay waa salaaddii waa ka burtay qofkii wax cuno wax caba camdan culimmaduna wuxuu leeyahay waa ku ijmaaceen cid walba ahlucilmiga ka mida oon ka xifdinay sidaasaan ka xifdinay in qofkaasi laga rabo inuu salaaddii ku soo celiyo waxay isku khilaafeen qofkii cuna ama caba naasiyan asigoo helmaamsan culimmada qaar waxay yidhaahdeen sujuudu sahwi u la imaanaya markuu salaada dhammeeyo ayuu sujuudu sahwi la imaanaya waxaa sidaa fadwooday cataa raximahullah wuxuu fadwooday in sujuudu sahwi laga rabo qofkii asoo hilmaamsan wax cuna ama wax caba salaada dhexdeed culimmada qaarna waxay yidhahdeen salaaddii buu soo bilaabayaa yastanif salaaddii buu soo bilaabayaa hadduu xataa hilmaamo waa inuu salaaddii soo bilaabo asoo hilmaamsan hadduu wax cuno ama ka cabo waxaa la midaba yidhaha cunidii cabidda maalan qofka haddii waxay yidhaahdeen sankoroo afka ku shubto intuusan salaada gelin ka hor laakiin salaadda uu xirto intuu salaada ku jirana ay sokorta afkiisa ku dhalaashay ku dhammaato waa gudbaysaa soo maa candhuuftiisay raacaysaa waxay noqonaysaa wax gudihiisa galay qofkaasi wuxuu la mid yahay kaman shariba waa qof cabay oo kale waxay kaloo ka hadleen ilkaha hadday wax kaaga jireen marka hore hilib iyo maalan wax la mid aha ilkaha kaaga jira ama goosaha salaaddii baa gashay kadib aad inta soo bixisaad liqday oo cuntay waxay yidhaahdeen waa kaman shariba wa akala qof wax cunayo wax cabuu qofkaasi ka dhigan yahay inkastoo khilaaf ka jira middaan dambe oo qaar leeyihiin waa waa laga fiican yaha laakiin salaada ka buri mayso qaarna waxay leeyihiin qofkaani waa cunay maxaa yeele waxa uu soo bixiyo kadib uu liqo waa cunid waay calaa kullin salaada in la ilaaliyo waxyaabaha laga ilaaliyo waa muhiim oo wax cunid iyo cabid soo geli kara waa inaadan salaada ku gelin qosolka sheiku raximahullah walqahqaha uu ka cabire alqahqaha waa addaxik waa qosol laakiin qosol waxa waaye lasoo xikaayooday sawdkiisa qahqahadu waa xikaayatu sawd culammada badankood waxay qabaan dhoolla caddayntu inaysan salaada ku buraynin qofka hadduu dhoolla caddeeyo salaadu ka buri maysay leeyihi ibnu mundir raximahullah wuxuu yidhi akaru ahli اlcilmi laa yarawna اtabasuma yaqdacu salaata akaru ahli اlcilmi culimmada badankood laa yarawna اtabasuma yaqdacu salaata uma arkaan dhoolla caddayntu inay salaada burinayso oo salaada ay goynayso dhoolla caddayn salaada ku buri mayso laakiin daxiga iyo qosolka way isku waafaqeen oo wuxuu intaa raaciyey wa ajmacuu calaa ana adaxika yufsidu salaa waxay ku ijmaaceen calaa ana adaxika qosolka yufsidu salaata salaada inuu fasahaadinayo farqiga u dhexeeya bayna atabasum waadaxik tabasum waa dhoolla caddayn daxiguna waa qosolka qosolka waxaa lagu ijmaacay in salaada uu burinayo laakiin tabasumka iyo dhoolla caddaynta culimmadu badankood waxay qabaan inaysan salaada ku buraynin laakiin ficil habboon miya inuu qofka la yimaad salaada dhexdeed maya salaada ma burinayo macnaheedu maa in lagu ogol yahay salaada waa in lagu khushuuco tabasum iyo dhoolla caddaynna khushuuca waa anfinaya waa ka hor imaanaya qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun khushuuca iyo tabasum waa iska hor imaanaya maxaa yeele qof dhoolla caddaynaya ma ahan qof khushuucsan maaha qaala raximah اllah faslun wa rakacaatu lfaraa'idi sabca casharata rakca wa rakacaatu lfaraa'idi waajibaadka ragcadahoodu sabca casharata rakca waa toban iyo toddoba ragco salaadaha faradka ee lala imaanayo fi lyowmi walleyla markii la ysku daro waa toban iyo toddoba ragco fi kulli yowmin waleyla laakiin waxay toban iyo toddoba ragca u tahay fii kulli yowmin waleyla waa qofka xaadirka ah waa fii salaati alxadar waa qof muqiima oo aan musaafir ahayn maalin jimcaana aan joogin musaafirna ma ahan oo salaada qasrin maayo maalinkaa salaada ay toddoba iyo toban ragca noqonaysana waa inaysan ahayn maalin jimcaah haddii ay noqoto maalin jimco ah ragacaadka maalinka jimcaha waa shan iyo toban ragco maalinka jimcaha iyo habeenkii haddii laysku daro wuxuu qof wuxuu salaadaha waajibka waxay noqonayaan shan iyo toban ragco sidee shan iyo toban u noqonayaan toddoba iyo tobankia waxaa laga jarayaa laba ragco maxaa yeele duhurkii bedelkiisa waxaa istaagay laba ragco oo jimcaha ah duhurka meeqa ragcay ahayd afaray ahayd afartii labaa ka go-aysa maalinka jimcaha waxay noqonaysaa shan iyo toban ragco qofku markuu musaafir yahay uu salaadaha qasrinayo fi lyowmi walleyla wuxuu tukanayaa kow iyo toban ragco markuu yahay musaafir salaadana uu qasrinayo wuxuu tukanayaa fi lyowmi walleyla kow iyo toban ragco salaadaha faradka maxaa yeele duhurkii labuu ka jarayaa casirna labuu ka jarayaa cishahana labuu ka jarayaa toddoba-iyo toban meeqaa ka go'day yaa lixaa ka go'day lix hadday ka go'day meeqaa soo haraysa kow iyo toban idan kow iyo toban ayuu tukanayaa fi lyowmi walleyla waa qofka musaafirka shiiku markuu leeyahay marka sabca casharata ragca wuxuu ka hadlayaa qof muqiima maalin jimcaana aan joogin salaadaha faradka waxay u noqonayaan toddoba-iyo toban ragco fiihaa toddoba iyo tobankaasi waxaa ku jira arbacun wa halaahuuna sajdatan soddon iyo afar sujuud ayaa ku jirta soddon iyo afar sujuud ayuu sujuudayaa maxaa yeele ragco walba laba sujuuday leedahay ragco walba waxaa ku jira laba sujuud waxay noqonayaan markii laysku wada daro soddon iyo afar sujuud waa toddoba-iyo tobankaas ragco waxaa ku jira soddon iyo afar sujuud wa arbacun wa tiscuuna takbiira waxaa kaloo ku sugan buu yidhi sagaashan iyo afar takbiir ayuu takbiirsanayaa sagaashan iyo afar takbiir ayuu takbiirsanayaa salaad walba oo rubaaciya meeqa takbiiraa ku jirta laba-iyo labaatan takbiiraa ku jirta salaadaha rubaaciga mid walboo ka mid ah waxaa ku jira laba-iyo labaatan takbiir oo ay ku jirto takbiirat lixraam salaadaha rubaaciga waa meeqo waa saddex salaadood mid walbana waxaa ku jirta laba iyo labaatan waxay noqonaysaa lixdan iyo lix takbiir salaadaha rubaaciga waxay noqonaysaa lixdan iyo lix takbiir salaat lfajri waxaa ku jira kow iyo toban takbiir salaat alcishaa salaat almaqrib oo saddex ragco ah waxaa ku jirta toban iyo toddoba takbiir markii la isku wada daro waxay soo baxaysaa tiradu shiiku sheegay wa arbacun wa tascuuna takbiira laakiin arrimahan shiiku xasriga uu ku samaynayo waa uun qofka u fiirsada tirow tirin kara waay wax masaa'ila miyaa ku xihan wax masaa'iloo ku xihan ma lahan wax masaa'ila oo fiqhiya oo hadda nooga xihan ma jiraan masalo walba xukunkeedu waa la soo sheegay maxaa rugniya maxaa shardiya waa la soo arkay laakiin ha la xasriyo ha la koobo markii la yidhaahdo min baabi alfaa'ida ayaa sidaa loo koobaya qofka hadduu u fiirsado uu tiriyana waa wada keeni karaa tiradan ta'amulay u baahantaha keliya iyo u fiirsi wa tiscatu tashahudaat waxaa kaloo ku sugan buu yidhi sagaal tashahud ayaa ku sugan sagaal tashahudaa ku sugan salaad walba oo laba ragco ah meeqa tashahudaa ku jirta hal tashahudaa ku jira salaadaha faradkaana waxaa laba ragco ah salaatu اlfajri iyo salaatu اljumuca maalinka jumcaha kuwaas mid walba waxaa ku jira hal tashahud salaadaha rubaaciga iyo kuwa ulaaigana meeqa tashahudaa ku jira salaad walba labaa ku jirta markaa isku darto tiscay noqonaya shiikhu laakiin jimcaha ma xisaabinaya asiga markaa waa sida hore uu tirada hore uga saaray waa asalka wa tiscatu tashahudaat wa cashru tasliimaat iyo toban salaamo noqsi baa ku jirta salaadahaas habeenkii maalinka lala imaanaya faradka wa miatun wa alaaun wa khamsuuna tasbiixatan iyo boqol konton iyo saddex tasbiixaa ku jirta tasbiixa macnaha waa adkaarta lala imaanayo subxaana allahi alcaiim subxaana rabbiy alcaiim subxaana rabbiy alaclaa adkaarta noocaasa waxaa ku jirta buu yidhi boqol konton iyo saddex intaasi waa waxyaabahaas ku dhex jiray toban iyo toddobada ragco ee faradka ah wa jumlatu larkaani arkaanta guud ahaanteedna fi salaati salaada dhexdeeda arkaantu miatun wa sittatun wa cishruuna ruknan waa boqol iyo labaatan iyo lix rugni waay jumlat larkaan fi salaa fi salaa markuu leeyahy waa fi salawaati alkhams shanta salaadood arkaanta guud ahaan ku jirta waa boqol labaatan iyo lix rugni waay fi subxi salaada subax waxaa ku jira alaaثuuna ruknan soddon rugni baa ku jirta salaada subax waxaa ku sugan soddon rugni wa fi lmaqribi maqribkana inaani wa arbacuuna ruknan waxaa ku jira afartan iyo laba rugni salaada maqrib wa fi rubaaciyati salaada afartaana arbacatun wa khamsuuna ruknan waxaa ku jira konton iyo afar rugni ayaa ku jira soddon rugni ayaa ku jirta buu yidhi salaada subax haddii hal salaad arkaanta ay ku sheegeen la tiriyo ragcadaha kale sidaasaa loo wada raacayaa maalan salaat ulfajri wuxuu sheegay in soddon rugni ay ku jirto ragcada koowaad ama yani salaada subax rugniga ku jira ama arkaanta ku jirta markii ragcada koowaad laga tiriyo rugniga koowaad waa anniya niyada soo rugni maahayn waa soo marnay rugniga labaad waxay yidhahan waa takbiirat lixraam waxaa ku xiga alqiyaam qiyaamku waa soo marna inuu rugni yahay qiraa'at اlfaatixa kadalika alrukuuc wاlطuma'niinatu fiihi waa soo marna soo maaha wاlrafcu min alrukuuc wاlطuma'niinatu fiihi mid walba طuma'niinatu fiihi waa la socotaa wasujuud اlأwal wاطuma'niinatu fiihi sujuudda koowaad in ayadana lagu xasiro wاjuluusu bayna sajdatayn wاطuma'niinatu fiihi fadhiga la fadhiisanaya bayna sajdatayn waa rugni in lagu xasilana waa rugni wاsajdaة الثaaniya wاطuma'niinatu fiiha sujuuda labaad iyo in lagu xasilo sujuuda labaad ragcada labaad waxay la mid tahay ragcada hore laakiin markii laga reebo maxaa laga reebayaa anniya iyo takbiirat lixraam maxaa ragcada labaad takbiirat lixraam ma lahan ragcada labaadna niyo kuma jirto niyadu marka horaa lala yimaada labadaasaa ka haraya laakiin taa bedelkeeda waxaa ku siyaadaya in tashahud loo fadhiisto iyo in tashahudka lala yimaado iyo in nebiga lagu salliyo calayhi salaatu wasalaam oo ay ku dareen inay ka mid tahay min alarkaan intaasna waxay ku siyaadaysaa ragcada labaaday ku siyaadaysaa culamadu marka waxay yidhahdeen inta kale ay sheegeen ama uu mualifku sheegay uga qiyaasa intaas ragco walba arkaanteedu waa sidaa marka isku wada dardarto waxaa soo baxaysa tiradan guud tiradan guud uu shiiku sheegay uu yidhi waa boqol labaatan iyo lix rugni marka isku wada darto sidaasaa kuu soo baxaya salaada subax wuxuu ku yidhi waa soddon rugni wa fi lmaqribi inaani wa arbacuuna rugnan maqribka waxaa ku jira afartan iyo laba rugni wa fi rubaaciyati salaada afar afartaana arbacatun wa khamsuuna ruknan waxaa ku jira konton iyo afar rugni rubaaciya waa alduhru waalcasr waalcishaa rubaaciya maxaa loo yidhi maxaa yeele waa afar ragco rubaaciya waxaa loola jeeda waa afartan ragco waa hulaafiya markii la leeyaha waa saddex ragco hunaa'iya markii la leeyahana waa laba ragco salaada marka arubaaciya waa saddex salaadood saddexdaas salaadood arkaanta ku jirta wuxuu yidhi waa konton iyo afar rugni waa waman cajaza can ilqiyaami qofkii ka caajiza inuu istaago fi lfariidati salaada waajibka dhexdeed sallaa jaalisan wuu tukanayaa jaalisan asigoo fadhiya waman cajaza can iljuluusi qofkii fadhiga ka caajizana sallaa waa tukanayaa mudajican asigoo jiifa kelimada cajaza ma waxaa loola jeedaa cadamu lqudra can ilqiyaam mase waxaa loola jeedaa mashaqo iyo culays inuu ka imaanayo qiyaamka cadam lqudra miya cadam lqudra ma aha ee waa wujuud lmashaqa mashaqo iyo culaysaa ku jira culammada arrintaa aaday u tambiihiyaan maxaa yeele waxay diidayaan dadka dalabatulcilmiga inay ku kadsoomaan oo loo maleeyo qofka qiyaamka inuu ka fadhiista loo ogol yahay qof aan awoodi karin qiyaamka inuu yahay waxaa jira qof awoodi kara laakiin culays ku yahay tusaalooyinka culimmadu soo qaadaan waxaa ka mid a qofkaani hadduu istaago waxaa ku dhacaya madax wareer soo ma jiraan qof istaaggo uu la wareerayo qofkaasi hadduu iscelceliyo waa taagnaan karaa fadhiga ma u bannaan yahay fadhiga waa u bannaan yahay maxaa yeele mashaqa ugu jirta taagnaantan culaysay ku tahay waalmashaqatu tajlibu taysiir min qawaacid shariicay ka mid tahay mashaqada waxay keensanaysaa fududayn meeshaana mashaqa taalla qofkani waa awoodaa inuu istaago maca almashaqa waxaa u bannaan inuu fadhiisto waa awoodaa inuu fadhiisto maca almashaqa waxaa u bannaan inuu jiifto oo uu jiif ku tukado saasayna culammadu ku fasireen xadiidkii nabiga calayh isalaatu wasalaam salli qaa'iman fa in lam tastadic cadamu alistitaaca waxay ku fasireen ma aha cadamu alqudra laakiin waxa waaye in qofku uu dhibayo istaagga hadduu doonaba ha awoodee hadduu culays ku yahay mashaqo uu ku yahay diintaani waa diinu yusrin waa diin fudud ummaddaanna waa loo fududeeyey waxaa loo banneeyey inuu fadhi ku tukado uusan naftiisa dhibin uusan ku dhibin qiyaam culays ku ah shiikhu marka raximahullah masaladan hadda uu gadaal ka keenay horaan usoo marnay markaan ka hadlayna alqiyaam inuu rugniya min arkaani salaa ayaan soo marnay waman cajaza can ilqiyaami fi lfariidati qofkii ka caajiza buu yidhi inuu istaago salaada faradka dhexdeed sallaa jaalisan fi lfariidati muxuu ugu qayday naafiladu adoon ka caajizinay bannaantaha inaad fadhi ku tukato salaada sunnada ah adoo awoodi kara inaad istaagto istaagguna uusan culays kugu ahayn ayay kuu bannaan tahay inaad fadhi ku tukato saa darteeduu filfariida ugu qayday oo wuxuu ka saaray naafilada sallaa jaalisan wuu tukanayaa xaaluu yahay mid fadhiya waman cajaza canwaman cajaza can iljuluus qofkii ka caajiza fadhi waa ka caajizay macnaheedu qofkay culays ku tahay fadhiga sallaa waa tukanayaa mudajican xaaluu yahay mid jiifa cumdaha masalada shiiku uu cuskanaya waa maxay waa xadiid cimraan ibni xuseyn salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين